waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha laah ee hambaliyada iyo heesaha iyo weliba iyadoo ibraahino la guda galay tobankii ugu dambeeyey bisha barakaysan ee ramadaan malaha wadiciin waa loo diyaar garoobaya
aad iyo aad dhegeystayaasheenana caashooy waxaan u haynaa heeso ramadaana iyo qaar kale oo jacayla oo isku dhafan waa tahay warqadda ugu horraysa maan soo qabtaa mise waxaan ku bilownaa mid ka mid a heesaha dhegeystayaashaan u hayno intaana warqadaha u gelin sow sow waxaa ku luqaynaya fanaanka maxamed axmed kuluc
salaam soo kuma baryootomo inuu boqorku igu simo jacayl beri ma goysoo biyana kaama mayraan
waa tahay codka macaan fanaanka maxamed axmed kuluc intaas aan uga harno warqadda ugu horreysa ibrahim haddaan soo qabtana waxay ka timid anigoo ah baa layidhi xasan cali qaasim marka ugu horreysa waan idin salaamayaa buu yidhi daadihiyaasha barnaamijka daandure iyo caashucud buu yidhi waanu ka qaadnay mid la midana waanu u gudbinaynaa marka xig buu yidhi waxaan salaan halkan uga dirayaa hooyo xaliimo maxamuud jimcaale iyo dhammaan reer cali qaasim oo kala jooga buu yidhi soomaaliya maraykanka waxaan idin leeyahay buu leeyahay mar kale ramadaan kariim waa tahay waxaan filayaa xasan cali qaasim in salaantaasi uu u diray hooyo xaliime maxamuud jimcaale iyo dhammaan reer cali qaasim oo jooga soomaaliya iyo maraykanka in ay dhegeysanayaan oo ay kana guddoomeen waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray axmed abuukar mursal iyo cabdulaahi abuukar mursal iyo faadumo abuukar mursal iyo xabiibo abuukar mursal iyo mukhtaar abuukar mursal iyo cabdinuur abuukar mursal ibraahim abuukar mursal iyo nuur abuukar mursal iyo muxyidiin abuukar mursal iyo cabdinaasir abuukar mursal iyo zahra abuukar mursal cabdirasaaq abuukar mursal iyo cabdiweli abuukar mursal iyo maxamed deeq abuukar mursal iyo waxay idhahdeen reer daahir cali maadey dhammaantoodna waxa ay taaniyad u dirayaan maxamed nuur abuukar mursal iyo waxay idhahdeen faadumo daahir cali maadey oo wiil ugu dhashay dalkaasi australia waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey abubakar allah ka dhigo kii soo barbaara aamin aan anaguna leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahinow bishii barakaysneed ee ramadaan madurbaba ayaan maqli jiray waaba tan sii dhammaanaysa hadeertaan oo tobankii u dambeeyey ayaa la guda galay oo dadku waxay u diyaar garoobayaan sidaan barnaamijka furitaankiisiiba aan kuga soo hadal qaaday wadici in la soomo oo macnaheedu yahay soonkii soddonkii waa ka faraxalanay wadici baanu ku daraynaa wadaca wadacayaa ramadaan socotaya socotaya waa tahay waxaana noo dhiman marka dambe inaan saarno salaama salaama saro bilsoon qaaday kusagotin aad iyo aad
allow nago beg ada boqore ودع ودع يا رمضان وفي طاعتنا يا رمضان ودع ودع يا رمضان ودعك الله يا رمضان ibrahinow waa wadiciina waanu u diyaar garoobaynaa tobanka marka aanu dhammayno haddii ilaahay uu raalli ka noqdo wadacwaddaa waabata la leeyahay waa tahay bisha barakaysan ee ramadaan mar kale dhegeystayaasha dacalada dunida naga dhegeysanay waxaanu leenahay mar kale ramadaan kariim ramadaan alkariim dhambaalkan caasha waxaan ka helay aabba xasan xuseen maxamed codyare iyo hooyo safiya rabiile hufane iyo waxay idhahdeen deeqe xasan xuseen iyo isbahaan xasan xuseen iyo saygeeda cabdirasaaq xaaji ibraahim nuur iyo cabdishakuur xasan xuseen iyo xaaskiisa ifraax abiib cabdulaahi iyo waxay idhahdeen liibaan xasan xuseen iyo hana xasan xuseen iyo xuseen xasan xuseen iyo umulkhayr xasan xuseen iyo cabdishakuur maxamed axmed waxay joogaan somalilan soomaaliya iyo waxay yidhaahdeen north america yurub dubai iyo waxay yidhaahdeen sudan waxaana ay tahaniyad meher ay jecel yihiin inay gaarsiiyaan axmed maxamed cabdi iyo ayaan xasan xuseen oo isku mehersaday somalilan magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin hambalyo
annaguna waxaan leenahay hambalyo waa tahay ibraahinow sidaad arkaysaba waraaqihii dhegeystayaasha waxaa aad loogu mashquulayaa bisha barkeysan ee ramadaan ee sii dhammaanaysa iyo cibaadadii baa lagu mashquulay marka waxaad moodaa in arooskii iyo meherkii in la yiri bal malaha ciidda halala sugo oo bisha ramadaan markay dhalanaysana aroosyo badan iyo mehero badana lagu aadiyaa ciidda marka lasoo gaarana waa lagu aadiyaa marka munaasabadahaasaan waxaan malayn dadkan u diyaar garoobayaan bal heesta xigto haba baran lahaayaa ha u bixin lahaayaa imikoon bistay ahay baroor miyaa wax ii qaban waa tahay markii waxaa lagayaba dhegeystayaal badan inay qadiijo foodi kusoo dhacda hase ahaatee waa heystii oo dib loo soo duubay muusiga casrigana lagu soo duubay duniya baraxo awdaka mabogoto awdaka mabogoto kimbaan ku tiishan ogaiyo calooshe
ay ibraahim
qadiijo fooday nuur ayaan ku xasuusanaynaa heestaasi waxaa haddase qaadaysa oo casriyaysay fanaanada duniya barxu dad badan waxaan filayaa inay heestaasi xasuusanayaan oo ay faruuri qaninayaan
ibraahim adiga maxaa ku xasuusanaysaa gaar ahaan
anigu waxaan ku xasuusanayaa hadda inay ahayd hees jacayla oo maaragtay dadku ay maxaan ku irahdaa eh, sida caashoo kale ee barkinta ay bugga saari jireen oo ay banaanka maaragtay eh, eh, busto iyo darin isku Wow.
dabooli jireen geetalaalka hoostiisa waxaan wax- waxaan maqli jiray waa la isku haystaa wixii madaxda kaa dhigay oo inaan boga barkin ku qabsado xagee ku aragta ibraahim Ah, mis weliba- mis- mis waa iska malaynaysa oo weliba geetalaalka hoostiisa aad iga jirtay
malada waa laga qayliyey oo aad tahay duniya baraxu codkeeda macaan iyo heestii haba baran intaasaan ku dhaafno warqada xigta manaa soo qabta mise waa adiga caasha noo soo qabo waa tahay ramadaan kariim baa lagu soo bilaabay bahda v o a qaybta muusiga iyo salaamaha baa layiri waa tahay waxaan halkan taanid dhalasho uga diraynaa baa layiri annaga oo kale ah axmed abuukar mursal iyo cabdulaahi abuukar mursal iyo faadumo abuukar mursal iyo xabiibo abuukar mursal iyo mukhtaar abuukar mursal iyo cabdi nuur abuukar mursal iyo ibraahim abuukar mursal iyo nuur abuukar mursal iyo muxyadiin abuukar mursal iyo asxaab kaloo fara badan baa ku jirta waxaa ka mid ah cabdinaasir abuukar mursal iyo zahra abuukar mursal waa dhammaan ilmaha abuukar mursal cabdirasaaqna wuu ku jiraa cabdiweli aa ku jira iyo maxamed deeq abuukar mursal iyo waxaa la yidhi reer daahir cali maday dhammaantood waxay taaniyad u dirayaan maxamed nuur abuukar mursal iyo faadumo daahir cali maadey oo wiil ugu dhashay dalka australia baa layidhi magaaladiisa melbourne wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi abuukar codsi bay leeyihiin waxay idhahdeen waxaad ii soo sheegteen ibraahim bal halkan day codsi baa lagu soo qoray marka intaas aad sheegtaan kadib baa layidhi fadlan email ii soo dira haddii la soo daayo iyo haddii kale si aan u dhegeysto aan u marka waxay dhegeysto.
leeyihiin intaan la soo dayn fadlan ii soo xaqiijiya in la soo daynayo een, warqadan si aan u dhegeysto haye annaguna waxaan leenahay haddee v o a ka dhegeyso
waa tahay waa v o a somaly dot com ka dhegeyso haddaad joogto een, australia iyo meel ka baxsan gudaha soomaaliya iyo guud ahaan soomaaliya laakiin dadka soomaaliya jooga waxay haystaan fursad ay uga dhegeysan karaan efemyada v o eda qudheeda uga dhegeysan karaan hase ahaatee laakiin haddaad caalamka meel kale joogto een, waxa keliya kuu bannaa waa inaad ka dhegeysato internetkooda aado v o a somaly dot com heesta kale ee caasha dhegeystayaasheen aan usoo qabanayno maadaha soo qabto masaaniga dhinacaaga aan usoo riixo maadaama ay fanaanad qaadayso oo weliba haddana dumara maad adiga eh, waa tahay eestan ibraahim waxaa halkudhageedu uu yahay daydayaama daalo isna ima daryeelo anna kama dambeeyo miya ma la iigu dawgalay haye codkii aan sii jiidanno waa tahay xaliimo khaliif magaal codkeedii
عندما أحسن عمل ضيبا
salaam waxaa saacad lagaa yiraa madaxaad u ruxaysay adigana bal ii waran maxaad xasuusanaysaa waxay isoo xasuusisay mid ka mid a asxaab aan wada joogi jirnay magaalada nairobi siduu magool u dhegeysanayo u dhegeysanayo u dhegeysanayo heeseedu aada uga heli jiray ilaa hadda uu joogaa markaasu wuxuu yiri haasho intay ogaata inaan laga daba heesi karin ay siday doonto u haysta marka heesta waxay isoo xasuusisay heesaha ay sida ay doonto xalimo khalaf magool ay u qaaday waayo waayo xusuus iyo jalaaliyow ayaa la yidhahdaa waa tahay daydayaama daalo intaas aanu ku dhaafnay ibraahim gabagabadii barnaamijkan waan kusii siqinaa bal warqadda ugu hor ugu dambaysa dhinacaaga soo qabatayadana aan ku xijiyey warqaddan waxay naga soo gaartay aabe cabdulaahi cabdiraxmaan xasan iyo aabe cabdikhabiir cabdiraxmaan xasan iyo abti cabdikafaar abshir cali iyo waxay idhahdeen abti muxiudiin abshir aadan iyo burhaan yuusuf macalin iyo khaatum aadan cumar iyo qaasim cali yuusuf iyo cabdisalaan ibraahim cali iyo cabdishakuur mursal ibraahim iyo waxay yidhahdeen shaawuul mursal ibraahim iyo xayaad aadan ibraahim iyo khayrudiin xasan yuusuf iyo cabdiwahaab geedi maxamed iyo shiine cabdiraxmaan xabsan iyo maxamuud xuseen macalin iyo ayay caasho aadan ibraahim dadkaasina waxa ay joogaan bay yidhahdeen soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna tahniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan mahad cabdiraxmaan xasan buuxow iyo waxay yidhaahdeen hooyo muumino cabshir cali nuur oo wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaana tuulada toos weyne waxaanay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey sakariye mahad cabdiraxmaan waxayna leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaaraa oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaa leena waa tahay ibraahimna warqadda dhinacayga ugu dambaysana toddobaadkan waxa ay naga soo gaartay waxaa ugu horeeya aabe xasan xuseen maxamed waxa uu ku magac dheer yahay codiyare waxaa kaloo ku jirta hooye safiyo rabiile hufane iyo sidoo kale deeqa xasan xuseen iyo ismahaan xasan xuseen iyo saygeeda cabdirasaaq xaaji ibraahim nuur iyo cabdishakuur xasan xuseen iyo marwadiisa baa layiri ifraax abiib cabdulaahi iyo sidoo kale liibaan xasan xuseen iyo hane xasan xuseen iyo xuseen xasan xuseen iyo umulkhayr xasan xuseen iyo cabdishakuur maxamed waa cabdishakuur moxamed axmed baa layidhi waxay kala joogaan somalilan baa la yidhi iyo sidoo kale north america iyo yurub iyo dubai isutoga imaaraadka carabka carabta suudan iyo meelo kale oo dunida ka mid a waxaanay tahanid u dirayaan baa layidhi axmed maxamed cabdi iyo ayaan xasan xuseen oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa toddobiiyo tobankii bishan julaay sanadka laba kun afariy tobanka oo maalintii khamiista waxaanu leenahay bay idhahdeen hambaliyo hambaliyo hambaliyo meher wanaagsanna way u raaciyeen waa taabal heesta ugu dambaysa ibraahino
caasho heesta aan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa ayaa waxay tahay hablayahow waxaa ku luqeynaya fanaanka cabditaaliil warsame waa taa waxay ka mid tahay saxa wan wanaagsan ee weliba cabditahaliil aad moodo in- isna inuu u qaaday si ikhtiyaarkiisa saa doonta u qaad cidi kaama dabaqaylanaysa waa tahay codka cabditahaliil warsame
waqta shalay naga tago midba hadda noo ah weli kale wuu soo socday socday waygu wuxuu keenayaa dunida farax iyo wanaac midnaan weel cid ugu jirin ku jirin waqta shalay naga tago midba hadda noo ah weli kale wuu soo socday socday waygu wuxuu keenayaa dunida farax iyo walaaca midnaan weel cid ugu jirin ku jirin iswaydaadka xilliga dadi howaynantay wadiyo gabow baa ku jiray iswaydaadka xilliga dadi howaynantay wadiyo gabow baa ku jiray sidaasi waaya arago wariyo sheeka ku jira wiilkiyo gabadhii israba taariikhooda wada sidaasi waaya arago wariyo sheeka ku jira wiilkiyo gabadhii israba taariikhooda wada jacayladan waa liidahay jacaylka waa laalahay jacaylka uu waalidkahay wadalabadiisa qaari jacaylkooda ku weynay jacayladan waa liidahay jacaylka waa laalahay jacaylka uu waalidkahay wadalabadiisa qaari jacaylkooda ku weynay dad yahowla wareeyahay marmadna wanaagsan idinkaana walaaciya marmadna wanaagsan hablayowna wareeyahay marmadna wanaagsan idinkaana walaaciya marmadna wanaagsan niniya waagi adduun doorka ruuxi wacnaa lexad waafiya lahay lahay quruxda ku wanaagsanaa waqiyaan geeriyoon waayelnimada cunayso way cunayso niniya waagi adduun doorka ruuxi wacnaa lexad waafiya lahay jacaylada waalida ah ee jacaylka walaalaha ee jacaylka waalidka ah
heesta aad bay kaaga dhexbaxday sama ibrahino waa wada jacayl
maxaa loo noolyahay ilaa u jeclaan hana dhigin waa tahay codka macaan fanaanka cabditahaliil warsame intaas aanu ku dhaafnay caashay goorma la leeyahay jacayl waa dhammaaday jacayl waa ka qubaysanay beer baxaysa oo doog iyo cagaaraan ka dhex jiifanay jacaylowna daa
jacaylka laba ah bal heesta ugu dambaysa ibrahim sooq waxaan filayaa inaad noo hayso mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaanka ah ayaan ugu talagalnay bisha barkeysan ee ramadaan waxaan dhegeystayaashan u soo qabananaa caasho soom ramadaanka waxaa ku luqeynaya busi waa tahay iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaasha maxaad ku leedahay ibrahim sidaa iyo ramadaan almubaarak
sugnaato aadaan waxa ku seegamayno aadaa saamica albasiiro sir iyo caadi bal ogsune ilaahi saade sujuudi ay u sugnaato aadan waxa ku seeganayno aadaa saamica albasiiro sid iyo caadi banoogsoone haadaa bisha soo nasiyo nagu siman nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaano nagaajiya aadaa bisha soo nasiyo nagu simi nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno sowxaano nagaajiya way socotay asagoo dine waa camal sido waa sahibi iyo saafii aakhire yayna seegine soma ramadaan way socotay asagoo dine waa camal sido waa sahidi iyo saadkii aakhire yayna seegine soma ramadaan adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay rabbow naga saamaxo sakaaraatulmowdkiyo su'aashana hanagu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay rabbow naga saamaxo sakaaraatulmowkiyo su'aashana hanagu dhibin aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaano nagaajiya aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaano nagaajiya way socotay asagoo tine waa camal siro waa sahaydii iyo saakii aakhire yayna seegine soma ramadaan way socotay asagoo tine waa camal siro waa sahidi iyo saadkii aakhire yayna seegine soma qabadaa waa camarsiro waa sacaydii iyo saakii aakhiree